oolaa noqonnay oo carruurta waa naga dhagabeeleen anakoo waayeella wax xanuunaan ka qaadnay waan ku jiranay habeenku waxbaa kugu ceel karin xaabiloo saaxan karin ciyaalaan saaxan karin waayeelaan saaxan karin ilmihii meelaan wax ku siisanaan la'nahay guryaha kulaylkoodaan ku dhammaanay shacabka ku nool xaafadda barwaaqo ee magaalada mandheera ayaa cabasho ka muujiyey birta shirkadda isgaarsiinta safaricom ee ku taalo xaafadda barwaaqo qoysaska ku nool agagaarka birtan ayaa sheegay in ay ku dhib qabaan guuxa matoorada iyo shanqarta shimbiro hooy ka dhigtay birtan dadka deegaanka waxay tilmaameen in waayeelada iyo carruurta ku nool guryahan ay ku xanuunsadeen guuxa matoorada iyo waxyaabaha jeermiska ah ee ay keeneen shimbiraha islamarkaana ay u sii dheer tahay hurdo la-aan habeenkii ah waxa ayna baaq u direen maamulka shirkadda iyo dowladda aasho diiriya daawuud laydhahaa xaafaddan maamada joogta oo weyna aniga ah birtaan dhib aan ka socdaan aan inaan ka sheegaan rabaan ka hadlaan rabaa birta dhib weyn oo saa'id ahay u haysaa meel iyo xaar oo tamira iyo xinkeeda aniga tiri toddobaatan aan ku jiraa waan u gegsan waay xaafadda sunnaa la yidhaahay birta aan aan ani aan fadhiya xaafadeeda aan ku jiraa wax badan oo ka hadlay jiif iyo dhiisi iyo meel bal meel aan marinin lama arkaayo haddaan ka hor wax nagala qabtina ma aan aragnina ma laha location dhammaan meel aan tegin ma laha barwaaqow location aan joognaa dhib weynay birta nagu haysaa habeenka birta aan kulaylka casarta oo madheera aan bannaan la harsanaynin bannaan la fadhiisanaa ay jirin oo raac kulaylka casarta guryaha lagu xaroonaa xaar iyo timbir xaarkeed iyo birta xiinkeeda baan u gegsan waayni dhib saa'id ahay nagu haysaa meel aan geyninna ma laha dhiisi iyo meel kasta meel aan soo marinna ma laha haddaan kahor wax wax nooga qabtina ma laha birtiidaad waxaan rabnaa codsi aan wadanaa birtiidaad in wax nogala qabta aan u baahannahay xabiiba dhubow maxamed oo degan lakoyshin barwaaqooy madrasada sunna agteeda xaafadda oo birta ay ku taalla birtaas ayaan ka nahay dacwo dacwaan ka nahay dhib badanaan ku qabnaa dhagoolaan noqonnay oo carruurta waa naga dhagabeeleen anakoo waayeella wax xanuunaan ka qaadnay waan ku jirannay qaylideeda waan ka seexan waayna habeen imaane nooma kala laha maalintii la dhisayo waan ka hadli karnay waan kombolaan waan ka dhigi karnay laakiin ma noqonin ma moodayna nooca hadda ay noqoto inay noqonaysa sidaa darteed hadda maxay ahaydee ninkii ku shaqale waxaan codsanaynaa oon codsanaynaa oon ku celcelinaynaa in birtaan wax noogala qabta ama nagala bedela ama wax oo sida hadda ay ku socoto ka bedela nooga dhiga wax in noogala qabta wixii ku shaqa leh ninkii ku shaqo lahaay oo meeshaan keenay iyo wixii shaqadeeda ay tahay waxaan rabnaa codsi codsi ayaan rabnaa birtaan in wax noogala qabta birtaan ayaa dhib nagu hayso maalintii ineedaan la malayna ayaa la xiray iyo maanta dhexdooda dhib bay nagu haysaa binaan dhar kuma dhaqan karna binaan kuma harsan karna cunto kuma cuni karna habeenka kulaylka hasaaratan baan guriga dadka ay isku xaraynayeen gugaceeda ilmihii yaray ayaa nooga xanuunsaday ilmihii yar ayaa nooga xanuunsaday duqo waayeellaa noo joogo oo habeenka hurdaynin biliis waxaan codsanaynaa dadka birtaan ku shaqo lahay inay birtaan dhib weyn aynagu haysaa ayna dhaafiyaan meel aan la teginna ma laha meel kasta oo commissioner meel kasta meel aan la tegin ma jirto waa dad habeenka waayeel oo hataa guguceeda saaxan karin biliis ninka meeshaan ku dhisin kolley inkaar intii oo labaiyo toban muslim aslay kolley ku dhacday marka waxaan dheerahay biliis birtaan ha nala dhaafiyay dadka ku shaqo leh habeenkii kama harsanno maalinta kama hargelna ilmaha habeenka cunto nooma cunaan banaanka kuleylkan waan taas aragtay maqribkii markaasaan loo tukudo guriga lagu xaroona maxaa dhihi jir markii oo hata salaada loo istaagayin gogasha isku taagnaad aad ku tukanaysa xaarka dhac ku siini baasho tafadal birtaan ninka ku shaqi lahay oo lahay birtaan gaar ha noo dhaafiye gaar ha noo dhaafiye birtaan meelaas geeba naftaan birtaan dhib weyn aynu u haysaa waxaa waaye anigaan halla farxiyo ibraahim xasanaali dhaha birtonan ku hurdumoogi gugaceed waa ku hurduway ilmaha kule naqaskaa kuwala xirmi daawo walba daalisi cunug sidoos u qufaca hiidka ka soo baxa afeeraha naga walag galay habeen kama hoyno dharaar kama harsanno ilmihii meelaan wax ku siisanaan la'nahay guryaha kulaylkoodaan ku dhammaanay xaarkeeda unbaa maqrib saacad walba nagu socdo waxaan ka codsanaynaa cid walba oo wax ka qaban karto oo bolaadinimo ay ku jirto inay birtaan wax nooga qabato birtaan dhibaan ku qabnaa ninkii wax ka qaban kara xoolaha cunaa la dhahay laakiin markaad cunayso si wanaagsan ku cun birtaan ninkaa dambera xoolo ka qaadana oo ku cunaa anaga dhibaan ku qabnaa kuma abaarayn laakiin dhibaan ku qabnaa waxaan rabnaa birtaa in wax noogala qabta ninkii wax nooga qaban kara birtaa in wax noogala qabta cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habbi warbaahinta star ismaamulka mandheera